Tababar ku saabsan isbeddelka cimilada ayaa magaalada Hargeysa looga daafuray qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaaladaasi. Daafurka tababarkan ayaa waxaa ka soo qayb galay ururka saxafiyiinta Soldier, madaxa warbaahinada, iyo qaar ka mid ah wariyaasha. Maxamed Xasan oo ka socday ururka saxafiyiinta Soldier ayaa ka warbixiyay tababarka.
ujeeddada ah, tababarkan uu sa- ku saabsan yahay eh, tababarkan waxaa loogu talagalay in eh, maadaama isbeddelka cimilada uu waddanka saameyn badan ku yeeshay iyo adduunkaba in eh, doorkii saxaafadda eh, oo ah door aada u muhiima markay timaado in isbeddelka cimilada iyo sidii magaranaysaayay eh, wacyigelin ama in eh, xogta eh, dadka loo gaarsiin lahaa ay door muhiima ka qaataan in ay muhiim noqotay in eh, eh, magaranaysaa eh, tallaabooyinka lagula qabsanayo isbeddelka cimilada ay door muhiima eh, ku leeyihiin eh, isbeddelka cimi- eh, ay ku leeyihiin eh, saxaafaddu Eh, markaa tababarkan waxaa loogu talagalay in bal kor loogu qaado awoodda iyo fahanka eh, am- saxaafadda Qaar ka mid ah masarafta ka soo qayb gashay tababarka ayaa bogaadiyey.
barnaamij kasta oo la khuseeya arrimaha deegaanka iyo cimilada oo aan saxaafi gudbiyo ama journalist gudbiyo wuxuu tarayaa waxtar aada u weyn oo xagga deegaanka ay ka faa'iidaystaan tababarada noocan oo kale ah ee hadday noqoto ee isbeddeladan cimilada hadday noqoto ee anshaxa had- waxaasoo dhan saxafigu isagoo aqoon u leh ayaa haddana la doonayaa warbalhadda sidii ee, aqoontii uu lahaa mid ka sii badan uu usii qaadan lahaa waxaan rajaynayaa in tababarkani ee, muddadu idiin socdo ee, aad wax weyn ka tarasan doontaan aqoontiina kordhisan doontaan een, ku anfici doontaan idinka naftiina iyo weliba bulshada waxaad u gudbinaysaanba een, waad mahadsantihiin Tababaradan oo kale ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan fahamka iyo aqoonta isbeddelka cimilada ay u leeyihiin wariyaasha.